Magaalada Kismaayo ee xarunta ku-meel-gaarka u ah maamulka Jubbaland ayaa waxaa lagu qabtay munaasabada lagu daahfurayo ololaha Tallaalka Dabaysha ee deegaanada maamulkaasi Jubbaland ka socon doona muddooyinka soo socda, waxaana tallaalkaasi ka faa'iideysan doona guud ahaan carruurta ku nool deegaanada maamulka Jubbaland si looga hortago cudurka aan daawada lahayn ee kahortaga kaliya ku kooban ee dabaysha. Daahfurka munaasabada waxaa soo qaban qaabiyey Wasaaradda Caafimaadka ee maamulka Jubbaland waxaana ugu horeyn sharaxaad ka bixiyey halka laga sameyn doono ololaha caafimaadka iyo goobaha uu ka bilaabanayo ee tallaalka cudurka dabaysha. Madaxa Horumarinta iyo Wacyigelinta Bulshada ee Wasaaradda Caafimaadka maamulka Jubbaland Isxaaq Bashiir Cabdulle maanta oo ay taariikhdu tahay toddobada bisha sagaalaad labada kun labaatan iyo afarta labada kun labaatan iyo afarta waxaan halkan u joognaa munaas daafurka munaasa munaasabadda eh, daafurka munaasabadda ololaha tallaalka dabeysha eh, kaas oo aan ku joogno magaalada Kismaayo ee ah caasimadda eh, ku-meel-gaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland Een, ololahan tallaalka wuxuu ka bilaaban doonaa dham- guud ahaan dalka soomaaliya eh, gaar ahaan deegaanada jubbaland uu ka bilaabanaya dualedmo sideedda bisha ayuu ka bilaabanaya wuxuuna ku egyahay een, een, laba iyo tobanka bisha wuxuu socon doonaa muddo kooban oo shan maalin ah caruurta la talaalayo ee talaalkan la rabo in la gaarsiiyo waa cunug waliba oo ka yar da-da shanta sano ee ku nool deegaanada jubbaland talaalka waa nuuciis waa nuucii afku dhibcinta ee caruurta la siinayo markana ee da-da ka yar da- da-da shanta sano Een, waxaa tallaalka afku dhibcinta waxaa garab socda kaniinka een, een, goryaanka ee la siin doono ilmaha da-da u dhexaysa laba iyo toban bilood ilaa iyo konton iyo sagaal bilood Ee, waalidiintu waxaan ogeysinayaa in uu tallaalkan socon doono muddo kooban lagana rabo inay caruurtooda u diyaariyaan waxaa imaan doona waxaan dhihi jiray een, xaafadaha waxaa soo geli doono talaal- talaalayaal u carbisan amisan shaqaale caafimaad ee ka socda wasaaradda caafimaadka kuwaas oo u carbisan talaal bixinta oo guri waliba booqan doono hubin doono cunug walba gurigaas ku nool inaa la- ina talaalka ay gaarsiiyaan waalidiinta waxaan ka codsaynaa inay la shaqeeyaan dadkaas ee shaqaalaha caafimaadka caruurtoodana bannaanka ay usoo saaraan ayna hubiyaan cunug walba oo da- da-da eh, maxaa la dhihi jiray u dhexayso een, een, een, ka yar shanta sano in talaalka la siiyo Een, waxaan kaloon u sheegaa talaalka waa muhiim waxaan u leeyahay muhiimad gaar ah caruurta aan sheegnay Eh, talaalka wuxuu markan cunuga markii la talaalo wuxuu ka saacideynayaa inuu markan iska difaaca xanuunkii jirkiisa soo weeran lahay wuxuu ka helaa difaac ku filan marka waxaan leenahay talaalka waa muhiim sidaa darteed waalidiinta waxaan ka codsanayna inay fududeeyaan talaalka wuxuu socon doonaa muddo kooban ha laga faa'iidaystaan leenahay waa mahadsantihiin maanta ayaan talaalka ka daahfurnay magaalada Kismaayo Tallaalka cudurka dabaysha ayaa ahmiyad gaar ah u leh dhallaanka, waana mid looga hortago in ubadka ay naafeyso dabayshu.